waxaa qabsoomay orod loogu magacdaray hargeysa international half marathon oo qiyaastiisu ahayd koob iyo labaatan kilomitr iyo orod kale oo shan shan kilomitr ah oo ay ka qayb galeen xabluhu orodka koob iyo labaatanka kilomitr waxaa laga soo bilaabay wadada imika labada boqol laydhaa ee magaalada hargeysa gaar ahaan agagaarka naasa hablood waxaanu ku dhammaanay degmada maxamed mooge waxaa ka qayb galay orodyahano reer somalilan oo tiradoodu ilaa boqol iyo toban ay tahay iyo orodyahana ajaanib ah oo ka yimid afrikada bari afrikada galbeed afrikada dhexe koonfureed iyo afrikada waqooyiba oo kala ah dalalka angola congo burundi cameroon chad gabon south sudan jabuuti iyo ethoobia runtii waxaa laga maalgeliyey miisaaniyadda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ama miisaaniyadda xukuumadda oo ah cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan waxaa iyagoo gacan naga siiyey maayarka caasimada hargeysa oo aanu uga mahad celinayna iyo golaha degaankaba waxaa kaloo iyaguna arrinta naga caawiyey oo gacan naga siiyey wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale waxaa ciidanka baliiska iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyaguna aada noola shaqeeyey marka laga reebo laga yimaado orodyahanada mari waxaa iyaguna socday mas-uuliyiin ka tirsan xidhiidhada ciyaaraha fudud ee wadamada angola iyo cameroon oo guddoomiye ku-xigeenadii labada wadanba ay marayeen jabuuti waxaa maraya madaxa farsamada xilirka ciyaaraha fudud sidoo kale gaabon waxaa maraya madaxa
waan gartay agaasima cabdirashiid caydiid haddaan ku weydiiyo maxaad nooga sheegi karaysaa kaalmaha hore yocdi ku guulaysatay kaalmaha hore ee sideedda ah abaalmarin ayaa la siiyey orodka koob iyo labaatanka kilomitr ah kaalinta koobaad waxaa ku guulaystay fuaad saciid cali oo u ordayay somalilan oo qaatay lacag kun iyo lix boqol oo doolar ah kaalinta labaad waxaa ku guulaystay aadan waa beri dharaar oo u ordayay dalka jabuuti oo ku guulaystay lacag kun iyo saddex boqol oo doolar ah kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay cabdicasiis cabdilaahi maxamuud oo helay lacag kun doolar ah u ordayay somalilan kaalinta afraad waxaa ku guulaystay saciid farxaan cumar oo isaguna abaalmarin oo helay lacag toddoba boqol oo doolar una ordayay somalilan kaalinta shanaad waxaa ku guulaystay lin nadaya fukamiye oo burundi ahaa abaalmarinna u helay lacag shan boqol oo doolar ah kaalinta lixaad waxaa ku guulaystay sakariya axmed xasan oo u wardayay somalilan afar boqol oo doolar ku guulaystay kaalinta toddobaad waxaa ku guulaystay cabdiraxmaan maxamed muuse oo somalilan u wardayay saddex boqol oo doolar ku guulaystay kaalinta sideedaadna waxaa ku guulaystay cabdilaahi muuse maxamed oo jabuuti u wardayay laba boqol oo doolar ku guulaystay abaalmarinta lacagta waxaa loo xuseynaa waxa ay tahay mid ay kaga duwan tahay marka abaalmarinada biladaha iyo koobabka ee kaalmaha hore ay heleen laga reebo waa mid u raacaysay orodka ko iyo labatanka kilomitr markaynu ka nimaadno shan kilomitr orod ah oo hablaha u gaara ayaad isagana qabateen balkaa maxaad nooga sheegi karaysaa kaalmaha hore yocdi ku guulaysatay orodka shanta kilomitr ee ay habluhu kaas u ahaayeen habluhooda somalilan bay ahaayeen waxaa kaalinta koowaad ku guulaysatay xamda cabdi daahir oo ku orday labaatan milir iyo labiyo toban sakan kuna guulaysatay lacag afar boqol oo doolar ah asma cusmaan cabdilaahi ayaa ku xigtay oo labaatan daqiiqo iyo toddobiyo toban ilbirsi ku orday asma waxaa iyaduna abaalmar loo heshay saddex boqol oo doolar asliin faarax barre ayaa iyaduna afar labaatan daqiiqo iyo sideed ilbirsi ku ku orday waxaanay abaalmarin u heshay laba boqol oo doolar orodkan ujeedadiisu waxa uu yahay in ay qusno somalilan nabadgelyada iyo horumarka ka jira ciyaaraha si ay caalamka usoo jiidato waxaa kaloo ujeedadiisu yahay in la helo orodyahano reer somalilan oo caalamka somalilan geeya garoomada caalamka ee orodada record fiicanna yeesha sidoo kale waxaanu uga jeednaa in dalalkan aanu soo casulinay ee dhig ayaga ahi ay somalilan iyagana wakhtigooda soo marti qaadaan taas oo aanu ka wada hadalna islamarkaana ay ballan qaadeen